magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay tababar looga hadlayo wacyigelinta ku aadan gudniinka fircooniga ee lagu sameeyo caruurta yaryar waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin culimaa udiin waalidiin iyo haween kuwaasi oo si weyn kaga hadlay caqabadaha gabadhu ay la kulanto marka loo gudo gudniinka fircooniga sidoo kalena waxaa guud ahaan bulshada soomaaliyeed ay kaga digeen in ay gabdhaha yaryar ay u isticmaalaan gudniinka fircooniga kaa oo saameyn xoogan ku yeesha xilliga hooyanimo ee gabadha soomaaliyeed qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha oo isugu jiray haween iyo culimaa udiin ayaa si weyn kaga hadlay tacadiyada gudniinka fircooniga iyo dhibaatooyinka habluhu ay la kulmaan marka loo gudo nidaamka gudniinka fircooniga ahi gabar bani aadama oo walaasheen ah in maanta jirkeeda la jarjaro oo in nolosheeda khatar la geliyo mustaqbalkeeda lagu ciyaaro oo dhibaato loo geysto munkar ka weyn bacda shirki billaahi aniga arki maayo waa arrin munkar aad u weyn wey markaa ilaahay subxana wa tacaala raalliga ma aha qof muslima in la dhibo ha yaraadaa ma ha weynaade xataa haweenka ilaahay markuu ka hadlahayay xagga maarata yani dadka hataa waxa qur-aanka uu aada u eedeeyey kow gabdhaha maarata furiinka ku dhiba oo ilaahay u yidhi subxaana wa tacaala walaa tumsikuuhunna diraaran gabdhaha dhibaata ha u haysanin oo intaa waa furnaa dhahdaan haddana markay ciddada soo dhawaadana soo ceshataan haddana dhibaato in ha haysanin baa lir oo islaamka wuxuu qabaa fa imsaakum bimacruufin aw tasriihum bixisaan gabdhaha in dhaqan wanaagsan la dhaqdo ama dalaaq wanaagsan la dalaaqo laakiin dhibaato in loo haysto ilaahay ma ogolo walaa tumsikuuhunna diraaran dhib ha u haysanina marka waxa dhib weyn baa ka jira oo ilmaheenna yuu ka jiraa gabdhaheen wuu ka jiraa dadkeenu weliba waxaa u badan sida hadda la sheegahayay dadka qaxootiyaday oo dadka soo galay iyo dadka ka fog culummada ka fog war ulujeedada laga leeyahay waxay tahay gabdho badanaa dhibaato ku socotee dhibaatadaas see looga badbaadiyaa oo maanta macnaha dad badanaa macnaha isbitaalada u jiifa qaar badanaa macnaha waxa waay ilmihii iyo hooyadu isku guureen intaasi macnaha caqabad ah waxay ka imaaday dhibaatadii loo geystay marka dhibaatadaas maan kusii jirnaa ama waan ka baxnaa sidaan ugu bixi lahayn dhammaantiina inaan wada istaagno aan wada qunno ka warqab gabdhaha haddii la gudaayo ama wiilasha haddii la gudaayo waa inaad ka warhaysaa qaabkii adi aad rabto oo sharciga islaamka waafaqsan waa inaad tidhaahdaa qofta oo waa kaasoo waxa gudaysa iiu gud ama haddii kale iga bax in meesha anaa mas-uul ka ahe reed haddii gabdhihii iyo ilmihii xaasaskiila isku jarto oo tiraa isguda hooyadii waxay leedahay gabadhayda haddii qaabkaan oo la xilliga ay hooyo noqoto gabadha soomaaliyeed marka loo gudo nidaamkaasi